ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa toddobada bisha shawaal sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada ka socda dalka suudaan oo gaaray gobolka daarfuur ee gudaha dalkaas tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaalada oo ka sara martay shan boqol oo ruux iyadoona weli duqaymo xoogan lagu garaacayo isbitaalada ku yaala gudaha dalka weerarada lagu beegsanayo shabakadaha internetka ee yuhuudda oo lixaadsaday iyadoo kooxa aan la aqoonsan ay jabsadeen baraha uu internetka ku leeyahay ra-iisul wasaaraha yuhuudda imaaradda islaamiga ee afghanistan oo soo saartay muuqaal lagu soo bandhigayo guutooyin cusub oo ka qalinjabiyey mucaskar lagu soo gabagabeeyey gudaha afghanistan taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marnayna kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka weli waxaa dalka suudaan ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya taliska milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah iyadoona lasoo sheegaya in dagaaladu ay ku fideen gobollo dhowr ah oo ku yaala gudaha dalkaas inkastoo xilliyada qaar ay darafyada isku haya dalka suudaan gaaraan wax lagu sheegay xabajoojin haddana waxaa xilli weliba lasoo sheegayaa in dagaalo ay dib kaga qarxayaan gudaha dalkaas dagaalada culus ee ka socda dalka suudaan ayaa hadda lasoo sheegayaa inay gaareen gobolka daarfuur ee dhaca galbeedka dalkaas ilaa iyo iminka tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaalada ayaa ah ugu yaraan shan boqol laba iyo toban ruux iyo dhaawaca kumanaan kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda suudaan waxaana suuragal ah in tirada dhimashada ay intaasi ka badan tahay dhakhaatiirta suudaan waxa ay dhankooda soo sheegayaan in weli ay socdaan duqeymaha ka dhanka ah goobaha caafimaadka waxayna xaqiijiyeen in la duqeeyey afar iyo toban isbitaal ayna hooshii gabeen sagaal iyo toban xarumood oo ah kuwa caafimaadka geesta kale weerarada dhanka internetka ah ee beegsanaya shabakadaha internetka ee yuhuudda ayaa la xaadsaday kooxa aan la aqoonsan ayaana markaan weerar dhanka internetka ah ku qaaday ra-iisul wasaaraha yuhuudda weerarkan xagga internetka ah ayaa beegsaday barta gaarka ah ee uu facebooka ku leeyahay ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu waxayna kooxdaasi ku guulaysatay inay gudaha u gasho akoonka uu sida gaarka ah u leeyahay netanyahu warbaahinta yuhuudda ayaa xaqiijisay in kooxaha ay ku guulaysteen inay gudaha u galaan akoonka netanyahu waxayna intaasi ku dartay inay ku daabaceen muuqaal fiideow ah oo uu ka dhex daaran yahay aayado qur-aanka kariimka ah oo lagu tarjumay afka qalaad halka aayadahaasi qur-aanka ah baagaron looga dhigay sawirka masjid warbaahinta gumaystaha waxay intaasi ku dartay in laamaha amniga ee maamulka yuhuudda ee loo yaqaano shiinbet oo ku jahwareeray halka uu ka yimid weerarkan ballaaran ee lagu jabsaday barta gaarka ah ee netanyahu ay fureen baaritaano ku aadan dhacdadan jabsashada akoonka netanyahu ayaa kusoo beegantay xilli ay yuhuudda u dabaaldegayso sanad guuradii toddobaatanii shanaad ee kasoo wareegatay aasaaskeeda ahna markii la ixtilaalay dhulka barakaysan ee falastiin arbacadii shalay ayay ahayd markii kooxaha anomiyo suudaan qoraal ay soo gelisay barteeda gaarka ah ee telegaraamka ku sheegtay inay weerareen shabakado badan oo ay leeyihiin maamulka yuhuudda kuwaasoo ay ku jiraan xarunta dekeda xaifa wasaaradda caafimaadka xarunta adeega amniga ee shinbet iyo maamulka dekadaha ee yuhuudda waxaan rabnaa goobaha ugu waaweyn ee yuhuudda waxaa sidaas lagu yidhi nuqul ka mida qoraal arbacadii shalay ka soo baxay kooxda anomiyo suudan waxayna intaasi ku dareen maanta waxaan si buuxda diiradda u saari doonaa yuhuudda sababtoo ah waxay u dabaaldegaysaa qabsashada falastiin talaadadii ayay ahayd markii isla kooxdan ay weerartay shan iyo toban bartilmaameed oo ah kuwa ugu muhiimsan ee yuhuudda oo ay ku jiraan kanaalka wararka u faafiya gumaystaha ee lagu magacaabo kaan xarunta bangiyada shirikadaha isgaarsiinta iyo hay-adaha dowladda waxaa sidoo kale la weeraray sharikada biyaha سبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhawaataan qaybta soddon iyo koobaad xalaqaad taxan ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybi oo ka mid a culimada muslimiinta xalaqaadkan uu ku baxayo luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga ciwaanka xalqadan ayaana ah وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي نحن اليوم على موعد مع الوصية walaalahayga sharafta leh maanta waxaan isdultaagi doonnaa dardaaranka siddeedaad ee ku jira wasaayaadka uu allah casa wajalla inoogu sheegay suuratul ancaam ee ahaa وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى bini'aadamka inta badan kama gaabiyo haddii ay yimaadaan wax la xidhiira arrimaha qaraabada suurayso adiga oo lagaga baahan yahay markhaati furka qadiyad haysata wiilkaaga ama aabbaha ama walaalka markhaati furkaagana ay eedayn ku noqon karto sababi karta ciqaabtooda suurayso adiga oo u kala garsooraya laba is haysata oo midkood uu yahay qaraabadaada suurayso wiilkaaga ama walaalka oo kaa doonaya inaad qof uga ergayso si looga caawiyo shaqada waxaa lagama maarmaan ah inaad arrimahaas ay soo gelayso caadifad qaraabinimo ah waxaa inoo yimid dardaaranka rabbaaniga ah si naloo xusuusiyo in naxariista iyo jacaylka loo muujinayo qaraabada ay waajib tahay inaysan kugu riixin inaad cadaaladda ka dheeraato garabkoodana aad noqoto haddii ay qaldan yihiin ama aad ammaanto oo aad taskiyeyso wax aysan ahayn adoo qayr la doonaya xitaa haddii ay arrinkaas inagu riixdo naxariis aan iyaga u hayno waxaa iyaga inooga naxariis badan allah subxaanahu wa tacaala bal suurayso sida uu mujtamaceennu ugu baahi qabo dardaarankan rabbaaniga ah xilli xafiisyada iyo goobaha shaqooyinka ay buuxiyeen dad aan ehel u ahayn howlaha loo dhiibay dardaaranka rabbaaniga ah ee halkan ku jira keliya kama hortegayo eexdan balse wuxuu ina farayaa inaanaan ku ammaanin qaraabadeenna wax aanay ahayn haddii ayaga wax inagala weydiiyo naf ahaantaada suurayso haddii uu qof saa'il ah uu kula soo xidhiiro oo uu kugu yidhaahdo in adeerka hebel ayaa gabadh iga soo doontay si loogu guuriyo waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo ma u aragtaa in uu mudan yahay guurka gabadhayda adigoo og in adeerkaa inuu leeyahay waxyaabo uu ku fiican yahay iyo waxyaabo uu ku xun yahay oo dhibaya sawjadiisa mustaqbalka tusaale waa mid xanaaq badan go'aankiisuna waxa uu ku jiraa gacanta hooyadiis sidoo kale baqayl ah kuna kacaya dembiyo fool xun isagoo aan ka toobadkeenin kolkaas oo aad daboosho ceebahaas oo idil dardaarankan rabbaaniga ah waxa uu ina farayaa inaad saa'ilka u caddayso wax u xaqiijinaya ammaanada jawaabta adiga oo aan ka badbadinayn waxaa mararka qaar dhici karta in isla su-aashaan lagu weydiiyo oo aad ka aamusto aamusnaan keenaysa inaan lagu dhiiran in in adeerkaa sawj ahaan loo aqbalo markaasna waxba kuma jabno muhiimaddu waa inaadan ku ammaanin shaqsiga wax uusan ahayn ama aadan ku daboolin xumaantiisa taas oo waxyeelayn karta mustaqbalka nolol wadaagga waad jeceshahay inay ku farax gelinayso in gabar wanaagsan loo doono in adeerkaa laakiin allah ayaa isaga kaaga naxariis badan kaas oo ku amray inaad hadalkaaga ku cadaalad fasho islamarkaana aadan qarinin xaalkiisa dhibka keeni kara imaamu xaakim iyo bayhaqi waxa ay soo saareen in nin la dhashay bilaal wuu doontay gabar carbeed markaas bay ehelkii gabadha yidhaahdeen haddii uu bilaal noo yimaado waan kuu guurinaynaa ninkan markaas waxa u yimid bilaal bal u fiirso sida uu bilaal ugu markhaati furay walaalkiisa waxa uu ehelkii ku yidhi anigu waxaan ahay bilaal ibnu rawaaxa kanina waa walaalkay waa nin akhlaaq iyo diin ahaan xun haddii aad rabtaan inaad u guurisaan u guuriya haddii aad doontaan inaad ka tagtaanna ka taga haddaba dardaaranka sideedaad ayaa ah وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ونتابع الوصايا الأخرى في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan بسم الله الرحمن الرحيم
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
د هیواد ځانګړی دفاعي ځواک
waa muuqaal cusub oo ay baahisay wasaaradda difaaca ee imaaradda islaamiga ee afghanistaan kaasoo lagu soo bandhigayo tababar ay qaadanayaan guutooyin cusub oo ka tirsan mujaahidiinta imaaradda islaamiga ah isdaarkan oo soconaya afartan iyo toddoba daqiiqo iyo qadar ilbiriqsiyo ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa tababar cajiib ah oo ay qaateen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta imaaradda islaamiga ah هیواد دا ځانګړی ځواک چې د اسلامي نظام د استحکام او ساتنې لپاره په عصري ټکنالوژۍ او مجهزو ماډرن اسلحو سمبال دی د افغانستان دغه ځانګړي ځواکونه د هیواد ساتنې او هر ډول بشر ضد جنایت په وړاندې په فوري او تهاجمي توګه اقدام کوي
qaybaha hore isdaarka waxaa lagu soo gudbinayaa goosgoos ku aadan camaliyaadkii nafurnimada ahaa ee dalka afghanistan lagula beegsaday ciidamada maraykanka waxaana goosgooska lagu arkayaa xarumo waaweyn oo ay lahayd dowladda maraykanka iyo xukuumaddii camiilka ahayd oo lagu burburinaya camaliyaad nafurnimo ah ciidamada maraykanka oo daabulanaya meydadka iyo dhaawacyada camaliyaadka nafurnimada ah ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa qeybaha hore ee isdaarkan taasoo muujinaysa jabka xoogan ee ay dowladda maraykanka kala laabatay duulaankii gardarrada ahaa ay labaatan sano ka hor ku soo qaaday dalka afghanistan intaasi kadib isdaarku waxa uu soo gudbinayaa tababarka ay qaadanayaan guutooyinkan cusub ee ka tirsan ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah
غزا ته زلمی دی تیار ځواني خندنۍ دی ګلان د بهار روان دی روان دی د حق سنگر دفاع د پاک دین کړي دفاع د دیار تدریب د غزا ته زلمی دی تیار jirdhiska oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu qaato mucaskaraadka ayay qaadanayaan guutooyinkan cusub ee ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah
د الله په امداد کړي اعداد کړي اعداد د جهاد کړي اعداد د جهاد کړي اعداد د جهاد اتلان د یوات کړي اعداد د جهاد د جهاد د الله په امداد کړي اعداد کړي اعداد د جهاد کړي اعداد د جهاد کړي اعداد د جهاد کوي ټول عصر زده کړي د وطن کوي ساتنا بلوي دې وې د پوهي اخلي والا هر دښمنا کوي ټول عصر زده کړي د gaadiidka gaashaaman ee laga qabsaday dowladda maraykanka ayaa ka mid a waxyaabaha ay tababarka ku qaadanayaan ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah in muddo ah oo ay tababar ku jireen kadib waxay ciidamada mujaahidiinta soo bandhigayaan dhoolatus milatari oo cajiib ah
سنبال پپن هنر دی رات سات خپلواکی کوي نو باندې پالي استقلال او ازادي دا فوز دا فوز دا فوز دا فوز کمانډوي دا فوز دا فوز دا فوز دا فوز کمانډوي دا فوز دا فوز کمانډوي سنبال پپن هنر دی رات سات خپلواکی کوي نو باندې پالي استقلال او ازادي دا فوز دا فوز دا فوز دا فوز کمانډوي دا فوز دا فوز دا فوز دا فوز کمانډوي دا فوز دا فوز
qaabka loo adeegsado diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobteriska ayaa ka mid a waxyaabaha ay soo bandhigayaan ciidamada mujaahidiinta ee ka qalinjebiyey mucaskarkan cusub
استاد غفر آمادگی دیونیسا آمادگی دیونیسا صرف کمانده تا منتظر اوسا
isdaarka waxaa ku laran codadka mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan kuwaasoo uu ka mid yahay wasiirka difaaca ee xukuumadda islaamiga ah maxamed yacquub mujaahid kuwaasoo jeedinaya kelimaad towjiihin ah oo ku wajahan mujaahidiinta دلته غربي او شرقي فکرونه دلته دیموکراسي او دلته هغه غلط افکار چې اشغالګرو په داشل کال دلته په افغانستان کې شندلي وو او زمينه ورته برابر کړې و دا نور نه چلی شي، دا نور نه چلی شي.
qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo wata raayada towxiidka kuwaasoo ku jira masiiro ama socod dheer
عرفوا شريعة
منصور درمان یاړي په هر یو نگار منصور درمان یاړي په هر یو نگار sidoo kale waxaa muuqaalka lagu daawanayaa shahaadooyin la guddoonsiinayo ciidamada mujaahidiinta ah ee dhammaystay mucaskarkan cusub روان دي روان دي د حق تر سنگر زه اسلامي نظام ته خدمت کوم دفاع د دیار دفاع د پاک دین کړی دفاع د دیار زه اسلامي نظام ته خدمت کوم
دفاع د دیار دفاع د پاک دین کړی دفاع د دیار
waxaa muuqaalka lagu soo xirayaa kelimad uu jeedinaya amiirka mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan sheekh mulla hibatullah akhunzaada taasoo uu mujaahidiinta kaga digaya khilaafka kuna boorinaya inay ka fogaadaan fitnada أمنيتي رب جل جلاله را أستليدي الفتنة نائمة لعنة الله على من أيقظها فتنة وس بدات د اختلافات و فتنة بدات د وحدت اتفاق بزار غلي ده أمنيت را غلي دي د خدای لعنت دې پر هغه چا یې چې نور دا فتنه را پورته کوي بیا دا ملت تر په دره کوي بیا جنګونه بیا یې وینې تویوي زورواکان مه پرېږدي مفسدین مه پرېږدي صفونه سه وباسي په صف کې دا خلک مه پرېږدئ لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خباله دا خلک ستاسو منځ کې راوځي بغیر د فساده بل څه نشته
كين حق والولي اعداد دا جهاد تدي وارا عيار داتان دي زواني دا معصوم تيري دا مينا مبين wasaaradda difaaca ee imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay soo saaraysay isdaaraad kala duwan oo noocan ah kuwaasoo lagu soo bandhigayo cutubyo cusub oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta islamarkaana soo qaatay tababare kala duwan بذلوك دحق والولي اعداد جهاد تديوان عيار اعداد جهاد تديوان عيار تدريب غزات زلمي دي تيار غاني خندمي دي قلان دبهار
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله